bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin baada radio muqdisho annaga saa og tahay guddiga xalinta khilaafaadka waa guddiga mar walbaba ka garnaqaya cabashooyinka kasoo laabtaan doorashooyinka ka dhacaya wadanka guud ahaantiisa aqalka sare iyo golaha shacabka intaba qof walba oo cabasho qaba wuxuu doona ha ahaado musharax kasta oo u taagan qabashada kursi kamida kuraastaasi haddii uu cabasho uu ka qabo xaqdarro amase gabadfal lagu sameeyey amase cillad kastoo soo korodha oo ku saabsan doorashadaasi waxaan diyaar u nahay inaan qabanno in oo aan ka garnaqno cabashadiisiina aan xal rasmi aan ka gaarno saas ayaa guddiga uu diyaar u yahay ayadoo uu soo marayo musharaxaasi amase qofkaasi cabashada qaba ciduu doontaa ciduu doona ha ahaado habraaca rasmiga ah ee guddiga xalinta khilaafaadka ay usoo u qoreen ama ay u diyaariyeen ayagoo ku dabaqaya heshiisyadii iyo habraacyadii kala duwanaa ee madasha wadatashiga qaran ay soo saartay habraacaasi ay soo saareen guddiga xalinta oo ah habraaca cabashada golaha shacabka ha aadaan amase midii ka horeysay oo oo ahayd aqalka sare intaba habraacaasi qof markuu soo maro oo si dhamaystiran uu usoo maro guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu u taagan yahay inuu xaliyo oo go-aan rasmiyan oo kasoo saaro sidaa og tahay annaga ilaa hadda waxaana soo gaaray cabasho rasmiya ee laga soo gaartay cabashadii kursigii golahii shacabka ee ugu horreeyey ee la qabtay ayaa cabashadii naga soo gaartay guddiga xalinta khilaafaadkana cabashadii ma uusan u fiirinin qofkaana cabashada ay kasoo gaartay muxuu yahay masabku hayo muxuu yahay balse musharaxaasi waxaa kasoo dacwooday musharax kale ayaa kasoo dacwooday guddigana si rasmiya ayuu u qabtay cabashadaasina wuxuu ku wuxuu sameeyey baaritaan dheer baaritaankaasina waktigeedi markuu soo dhamaaday cabashadii xalkii rasmiga ah ay ka gaareen ama natiijada rasmiga ahayd uga soo baxday guddiga ayay saddexda warfaafinta la wadaageen sidoo kale ciddii ay khuseysay ay la wadaageen marka taas waxay caddaynaysaa in guddigu uu yahay guddi qabsanaya adii loo igmaday oo ummadda soomaaliyeed oo idilna ay u siman yihiin si xora oo xalaalana ay ugu wada shaqeynayaan shacabka soomaaliyeed ciday doonta ha ahaadaane
midooda musharaxiintu waxa ay sheegeen war-saxaafadeed maanta ay soo saareen in meelaha qaar kuraastu aysan jawigii loogu talagalay aysan u dhicin islamarkaasina ay muuqato xagaldaacin dhanka doorashada ah kuraasta mararka qaar aada moodid in cid gaara loo xiray oo ama ay si awooda ay ku muquunsanayaan idinka ka guddi ahaan arrinkaasi maxaad ka leedihiin annagu waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed qofkuu doona ha ahaado labo duruub ayaa horta anaga noo soo dacwoon karaan oo ah in qofka uu yahay musharax u tartamayo kursiga kamida kuraasta number two in uu ahaado qof ergey ah amase codbixiye ah ha ahaado xildhibaanadii u codeynaysay aqalka sare amase ergada u codeyn doonta kuraasta golaha shacabka intaba waxay xaq u leeyihiin in ay kasoo dacwoodaan oo cabasho ay ka keenaan qaabka ay u dhacday doorashadaasi intaba haddii ay cabasho ay qabaan waxaan ugu baaqaynaa mar labaad aan ku celinaynaa mar saddexaad aan ku celinaynaa in aysan u marin habka la yidhaahdo social mediaha amase baraha bulshada aysan u isticmaalin cabashadooda soo gudbintooda amase aysan u isticmaalin mar walbaba war-saxaafadeedyada iyo wararka barobagandadaha babaafila keliya aysan u isticmaalin laakiinse ay si rasmi ugu soo dacwoodaan guddiga xalinta khilaafaadka ayagoo ka dacwoonaya doorasho khaasa ama kursiyada doorashadiisa oo meeshas iyo meeshas ka dhacday oo sidaas iyo sidaas u dhacday cadeynahoodii iyo xaqiijintooda ayagoo keensanayaan ha nooga soo daawoodaan guddiga xalinta khilaafaadka markuu wax ka qaban waayona markaas ka dhacday hadday doonaan ha sheegtaan idaacadna ha ka sheegtaan ama shir jira ay ka qabtaan markaas ka dhacdi waxay doonaan way sheegi karaan laakiin ayagoo aana dacwadii aysan usoo gudbinin oo aysan ka cabanin kursigii khaaska ahaa amase doorashadii doorasho bilaayo oo kursi hog number lambarkaas iyo lambarkaas ah aysan kasoo dacwoon haddii ay meediha ay la wadaagaan annaga taasi waxay cadaynaysaa inaysan dacwadaasi aysan ahayn mid rasmiya balse ay tahay mid la doonayo oon in lagu kiciyo shacabka amase dana kala gooni ay noqonaysaa laakiin guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu diyaar u yahay inuu xaliyo uu go-aamo rasmi uu kasoo saaro kursi kasta oo ay dacwo rasmi ay ka imaato marka waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed inay mar walbaba ku baraarugsanaadaan in ay jirto hay-ad rasmiya oo loogu talagalay inay ka garnaqdo cabasho kasta iyo musuq maasuq kasta amase qaladaad kasta oo ka dhaca kursi kami kamida kuraasta golaha shacabka amase aqalka sare ee la qaban doono hay-adaasi ciddii usoo dacwoota ciddaasi ayaa waxay tahay cidda ay ku dhacday falalkaasi ay sheeganayaan ayadaasi ayayna guddiga xalinta khilaafaadka iyagoo ka ambaqaadayaan dacwadaas soo gaarta ay baaritaan rasmiga ku sameynayaan baaritaankaasi markuu soo dhammaadana waxaa soo baxeysa natiijada rasmiga ee kama dambaysta guddiga ayaana markaas ku dhawaaqaya marka qofka bini aadanka maahan inuu qof uu eeb ka soo jeediyo meel aysan uusan gaarin salkii ugu dambeeyey xeerada salkeeda markuu gaaro kabacdi ayuu wuxuu sameyn karaa cabasho uu ka cabanayo kursi kamida ama doorasho dhacday meesha doonta ka dhacday dowlad kale doontana ka dhacday marka waxaan u baaqayaa inay habraacas mar walbaba ay soo maraan oo ay doorashadana ay ku kalsoonaadaan guddiyada qiimahooda kala duwan kuwa golaha guddiga heer federaal ha ahaadaan ama heer dowlad dowlad ama ugu dambeyn oo ah guddiga xalinta khilaafaadka ay xalinayaan khilaafaadka ka dhaca in doorashooyinka dhacayaan